إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaanna waxaa ka mid ah saddex carruur ah iyo hooyadood ayaa ku dhintay degmo ka tirsan gobollada waqooyi bari soomaaliya kadib markii ay sumoobeen faah-faahin ayaa ka soo baxaysa duqeyn ay maraykanku u geysteen masjid ku yaala deegaanka daarusalaam kadib markii ay ku jabeen dagaal halkaasi ka dhacay oday sagaashan iyo laba jir ah ayaa lagu dilay dagaal beeleedyo ka dhacay deegaano ka tirsan degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro saf ballaaran ah ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ee shabeellaha hoose waaliga walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa la dardaarmay wulaadda degmooyinka gobolkaas ee loo soo xiray dowlad diini ah xildhibaanada cusub ee bedeli doona kuwa hadda jira ayaa lagu tilmaamay inay noqon doonaan kuwa ugu badan ee lasoo doorto ee loo dilo doorashada dhacaysa sixirka ayaa aad ugu badanaya somalilan kaasoo loo adeegsado dhaca xarumaha ganacsiga iyo kufsiga haweenka bulshada deegaanka ceelasha biyaha ayaa ka cabanaya tuugo deegaankaas ku soo batay oo dadka dharaar caddhacaya warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran موزونة من ربنا الرحمن فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا ogeysiis muhiim ah idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxay soo kordhisay barnaamijka waxbarashada barnaamijkan oo u gaar ah bahda waxbarashada noocyadeeda kala duwan oo hore ugu bixi jiray warbaahinta alfurqaan ayaa dib loo soo celiyey kadib muddo uu hakad ku jiray barnaamijka waxbarashada wuxuu soo gelayaa toddobaadkiiba laba goor waa subaxa khamiista saacaddu markay tahay saddex saac iyo bar iyo habeenkii jimcaha siddeedda fiidnimo wuxuuna si rasmi ah u bilaabanayaa khamiista beri ah in shaa allah
ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء فقوت الروح أرواح المعاني warkiiyo fitan saddex carruur ah iyo hooyadood ayaa ku dhintay degmo ka tirsan gobolada waqooyi bari soomaaliya kadib markii ay sumoobeen maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya tuulada qoton oo hoos timaada degmada bandarbeelle ayaa ku waramaya in saddex carruur ah iyo hooyadood u geeriyoodeen hilib sumaysan oo ay cuneen carruurtan iyo hooyadood ayaa geeriyooday habeen kadib markii ay cuneen hilib sagaaro oo sumaysan guddoomiyaha maamulka puntland ugu magacaaban degmada bandarbeelle ayaa faahfaahin ka bixinaya qaabka ay wax u dhaceen qoyskuun wuxuu ka koobnaa aabbe iyo hooyo iyo afar carruura intaasuu ka koobnaa inta meeshu ka gaareen intaas gaare waa jirtaa saddex ayuu dhimashada oo carruur ah iyo habarteed dhalala carruur iyo habarteed sidoo kale wuxuu sheegay in baaritaano lagu sameeyey waarakan asigoo ka warramaya horta waxaan ku helay sooqaadi soorigaan ogaa waxaan kaleeto ugu yaqaardo intii lagu ayeerka baaritaankii la sameeyey waan ogaa in mataqaanaa suurayo waan ogaa inta kalena in mataqaanaa dib loo dalilayo daawo caadi oray qaateen baa la yidhi baaritaankii lagu sameeyana waxaa ka soo baxay kuwii noolaa xanuuno yaryar oo cagaarshow iyo waxyaabo lamid ah ayaa laga helay in horey u qabeen laakiin arrinta dambeynida dhacday waxay ahayd wax markaa ku soo dooray amar ila halle ilaahday dhakhaatiirtu waxay sheegeen in wax suna ay ku hayaan ayan jirin iyo wax mataqaanaa ka muqda ayan jirin waa kuwii joogay kuwa hadda xaggeeda ku nafta ku dayseen ku ku dhinteenba kulli xanuunku waa wadaayay sun waa la leeyahay ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambaysa arrintan ka dhacday tuulada hoos timaada degmada bandarbeyle faahfaahin ayaa ka soo baxaysa duqeyn ay maraykanku u geysteen masjid ku yaala deegaanka daarusalaam kadib markii ay ku jabeen dagaal halkaasi ka dhacay maxamed ciise ayaa ka waramaya ciidamada maraykanka ayaa duqeeyey masjid ku yaala deegaanka daarusalaam oo u dhow degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kadib markii ay khasaare culus kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isniintii duraad ciidamada baangarafta oo ay horkacayaan kuwa maraykanka ah oo isku qarinaya gaadiidka ayaa bilaabay inay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan deegaanka nawaaxigiisa si ay u qalqalgeliyaan beeraleyda balse waxay si lama filaan ah ugu dhaceen dhabagal ay horey usii diyaarsadeen dagaalyahanada xarakada shabaabul mujaahidiin oo meeshaas ay kasoo ay ka gaar dhibaatay la kulmeen dadka oo meeshaas hadda oo noo yimideen barangaraabta ayaga waxooda waxay dhibaatada meesha ku gaartay miinay meesha ku qaraxday dhiigooda iyo waxoodan meeshay ku baaba'een dhibkaas badanay noo geysteen maalinta casniinta laba jeer ay nagu soo weerareen weerarkaasaa meesha ku dhacay mid oon dacas iyo saambala laga baxsaday iyo wax badan baa jira oo khasaaro jijin dahab ah hadaa la baxsado waa la sheegaa oo bug ah ciidamada baangarafta ayaa waxaa laga dilay afar iyadoo tiro kale oo uu ku jiro sarkaal maraykan ah laga dhaawacay waana midda keentay inay duqeeyeen masjid ku yaala deegaanka gaar ahaan dhanka webiga odayaasha dhaqanka ee mubaarak iyo daarusalaam ayaa cambaareeyey falka duqaynta masjidka dayaaray waxay soo riday masjid meesha ku yaala daarusalaam masjidka niyow dayaara wax kusoo riday maxay u duqaysay diyaaradda ee masjidkaas dadka hadeertaan umalaynaya cidaas inay micnihii wanaagga ay u wadaan ayaga ay moodayaan horta micnihii bahashaas way kalansan tahay qof masjid burburiyeyna waad og tahay oo diinta inuu burburiyey mar alla markiyo jabeeno haddana bakkagii iig shalhoorow iyo nagaden yaa wali hakiisadeena diyaarad waa garta
diyaaradii masaajid webiga qarshay kiyaala oo banaan itlaa kiyaala yaa gentaalku dhowtii waa garta
laansha eb ee walkadeeri hanti hoole midna ma jirto kabacda sidii horta balankasaay diyaarada helicopter ee lamay kooyan halhabi degdi halhabina kora kugu wareegdaasi ilaahay fadli shay marka nimankii jabi helaagas madikiyo oo ka dhiyay inta siinka been xamara galisi la sheegay sidoo kale ciidamada maraykanku uu tababaray ayaa shalay oo talaado ahayd jab kala kulmay askarta xarakatu shabaabul mujaahidiin kadib markii ay isku dayeen in ay carqaladeeyaan dadka ku dhaqan deegaanka mubaarak halkaasoo looga dilay saddex laguna qasbay inay cararaan waa kan mid ka mid ah waxgaradka mubaarak
anagoo laa raw magaagay cali aadan oo ka mid ah nabadoogmada degmada mubaarak kuwa bangaraafta maalintii asniinta eh walihani weerarana wadadan oo ay duutay laaro ay duutay hadhax mareen deegaanka daarusalaam yaa degaaga webiga gedigaas yaa haroogsidan madimeelas haroogsidan dhagdhagaagsha walka warhaay meeni qarax wiin yaa lalabeegsidi qarax yaa kahelaagsameen qaraxi kabacdi rasaasa kabilaawati rasaasi rasaasan socotay haddana jabeena nagadan baktigii iyoonay wali karoorena dhaawici waa garta
waliyar kubacda haddana harugaal iliyan galadihii oo kale haddana tii oo kale ilin lama jibaari waa garta
mar alla markiyo jabeeno haddana baktigii iig shalhoorow iyo nagaden yaa wali hakiisadeena diyaarad kabacdi makrabadii oo kale madii la deeriya wixii dhaawaci baktigii iyoonay ma aragnaa niman saraakiile nimanka horweden yaa fiilashay warka unaka dheegni yaa meelasay baktisho ilaka gaaday niyow khasaaro badanaa deeri nimankaas meelamaylaka aragay faashidooyin iyo xinjir badan iyo dhiigii meel badan oo laiska jijiiday wuxuu intaa ku daray in ciidamadaas ay geysteen dhac iyagoo qofkay arkaanka furanayay wuxuu haysto midda kale markii jabi helaagaas kadhey nimankaas bahen maalinta tilaada ee shalay e yaa haddana kuwii awdheegla dhaqaajiyeen ayuu oo iyooga oo saddex boqol ciidan ah wali ha ku hormareena deegaankii walaalasho oo shalay jabkii helaaga ka deeriya ha mareen wali lacag la aragaay qof lix boqol lacag ku qaadeen lanko jirino sokora bobe koboobay inoo siibiteen leeyinaad wariya kobodhaang makiinhaada iwa areena koboo ku siibideena ka qaadeen gurigoo kaleena jibiyan jijimo oo deed iyo taawiyaayan waana buguwaarilanka jijimigii bug ee hagaada maraykanka iyo ciidamada baangarafta ayaa la kulmay jab iyo khasaare mar walba oo ay isku dayaan inay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan nawaaxiga deegaanada ku dhow afgooye oday sagaashan iyo laba jir ah ayaa lagu dilay dagaal beeleed ka dhacay deegaano ka tirsan degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe cabdiruus sabriye ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya degmada warshiiq ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal qabiileed uu halkaasi ka qarxay maalmihii lasoo dhaafay dagaalkan oo u dhexeeya beelo walaalo ah ayaa sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac aan weli la tira koobin waxaana dilkii ugu dambeeyey oo ka dhacay deegaanka maaxay kaasoo loo geystay oday laba iyo sagaashan jir ah odaygan ayaa waxaa lagu magacaabi jiray nuur macow siiraay waxaana dilkiisa uu la xiriira aana qabiil warshiiq waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay heestaan shisheeyaha waxaana dagaalkan ku luglay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa hirshabeelle madaxweyne cabdi waare oo ah hogaamiyaha maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in ay mas-uuliyiin ku lug leeyihiin qaarna ay daawanayaan waxaan aada uga xumahay dad mas-uuliyiina iyo dad muxuu ahaayeen inay ama fiirsanayaan amaba ay u jeedaan ama ayba ku dhex jiraan nasiib darro waayo waxaan leenahay dadkaas ilaahay ha soo toosiyo xumaatada qof sagaashan iyo shan jira maxaa loo dilay maxaa laga faa'iidaa dilkiisa hal shay unbaa looga dan leeyahay waxaa looga dan leeyahay inay meeshaas ka dhalato xumaato laga sabri waayo oo dagaalku sii socdo ujeeddo kale laga male dagaalada qabiilka ayaa joogto ka ah degmooyinka ay haystaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka waxaana ay dagaaladan salka ku hayaan waxaa loo yaqaano federaalismiga oo ummadda xuduudo lagu samaynayo laguna kala qaybinayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar saf ballaarina ku qaaday qaar ka mid ah fariisimaha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay weerareen fariisimayaal ay ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose weeraradan oo ahaa kuwa saf ballaaran ah ayaa waxay ku bilaabeen buulocolow oo u dhexaysa baraawe iyo ambareeso halkaas oo ay joogaan askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka sidoo kale waxay weerar culus ku qaadeen ciidamada ugandha ee haysta deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose dagaalkan ayaa socday muddo saacad barkeed lagu qiyaasay sida ay goobjoogayaal noo sheegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale xalay weeraro mawjuuda ah ku qaaday fariisimayaasha ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin ow dheegle iyo bariire ilaa iyo hadda lama oga inta ay la-eg yihiin khasaarooyinka ka dhashay weeraradan shalay iyo doraad weeraro ka kala dhacay inta u dhexaysa ow dheegle iyo bariire iyo nawaaxiga daarasalaam waxaa lagu dilay toddoba ka tirsan ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa bangaraaf iyadoo lagu dhaawacay tiro intaa ka badan kuwa oo uu ka mid ahaa sarkaal maraykan ah oo xaalad garaab ah lagu qaaday sida uu warbixintan ku eegaya weriye cabdulaahi yaasiin jaamac waaliga walaayadda islaamiga ee hiiraan ayaa la dardaarmay wulaadda degmooyinka gobolkaas oo loo soo xiray dowro diini ah walaadda degmooyinka gobolka hiiraan ayaa waxay ka faa'iidaysteen dowro muddo u socotay taas oo ay ku qaateen daruus kala duwan munaasabadda gabagabada u ahayd dowrada waxaa ka hadlay sheekh guulad abunabhaan oo ah waaliga walaayadda islaamiga ee hiiraan almujaahid alqaa'id abuu muscab cabdulwaduud qof aan hadda kulan yeelanoon is aragnay ma aha laakiin waa dooranay magaciisa inaan dowlada u bixinno raxmatullaahi calayhi ilaahay shahadiisa u aqbalo sheekhaas waa nin ilaahay sida aan u rajaynayno difaaca ilaahay diintiisa ee ku noolaa kuna tegey oo ku baxay inaan marka magaciisa qaadanno waxaan ula jeednaa waana ku xusaynaa runtii walaalkeen ilaahay ha u naxariisto xaggana dadka dowlada loo qabanaya annagoo dhan waxaan rabnaa in aan asaga qudwo ka dhiganay iyo kuwa la midka dowladu marka waa dowratu cilmin wa camal waa dowro ta'hiili ah waa dowro dadkaas ikhyaarta ah oo kala duwan la rabay in lagu dhiso waa wacyi ahaan diin ahaan dad runtii in lagu dhisa loogu talagalay xoogaa wixii qofba mustawahay wax u joogeenba qofkii mustawa macquula joogay inuu wax kororsado qofkii xoogaa yaro hooseeyey inuu soo kaco dowro waxayd marka baraarujinta noocaasa loogu talagalay walaaluhuna waa dareensan yihiin shaqguulad abunabhaan ayaa wulaadda waxa uu u sheegay in mas-uuliyad weyne ay saaran tahay loona baahan yahay in ay xilkooda gutaan maadaama magaca dowladiinna uu yahay sheekhaas mujaahidka qaa'id buu ahaaye raggaan inay qiyaada ka soo baxdo raggaan inay qiyaada ka soo baxda dad wax hogaamiyo camalkan qodobka kaloo aan raba inaan idiraahdo on idinku baraarujiye waxaa weeye dad baad mas-uul ka tihiin dadkiaa mas-uulka dadka annaga waxaan u qabnaa waaliga ka mas-uula annaga kulligeen inaan macruufkana farno munkarkana reebnaa kulligeen dusheenna saaran qofku gooni maaha waaligaa laga sugaa waaliga maxaa ugu sugay adi hadhow ilahay maxaad ku leedahay markaa u tagto war waxan waa isla qabasho ma ogiyo hawl nin uu qabanaya ma jirto war nin yahow adi meeshaad ku aadan tahay qofna ha sugine daaciga adiga weeye oo khayrkii cadaaladda adiga weeye munkarka reebidiisa adiga weeye oo macruufka faridiisa adiga weeye oo zakada ka shaqaynteeda adiga weeye oo maalkii wixii islaamka lagu xoojinaya ka shaqayntooda adiga weeye oo dadka musaalaxayntooda iyo kala saariddooda iyo muxuu ahaa u khayrsamayntooda adiga weeye oo midka muxuu ahaa baahan oo u khayrfalkiisa adiga weeye waxaanoo dhan waa annaga un qof gooni ah ma jiro rifqiga dadka dadka rifqiha loo sameeyo adiga ahlulmabda baata diin baad wadaa asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ballanta ay oofiyaan meeshaan inaan ku dhimanno oon ku noolaanno baan rabnaa ani waxaan rabaa markaan ku khatimayaa inaan ballanaan rabaa ila ballama haddeed abu cubayd anoo ka wakiila ila ballama war ilaahay kitaabkiisa dii kitaabkaas ilaahay iyo sunnadaas nebi maxamed sharafta nebigeenna iyo diintaas inaan ku wada shaqayno oon ku wada noolaanno oon ku wada dhimanno oon isugu daacad ahaano oon isku maqalno dhib iyo dheefba ma nagu ballanba allahu akbar wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum aad baad u mahadsan tihiin dhammaan raggii wilaadahayo hadda iyaga laftirkooda qaybta ka ah shirka ama xafladda mushaarikiintoo meesha fadhiya raggaanna ay ka yimaadeen intooda badan ee deegaanka ay ka imaadeen runtii camalkeenna ilaahay ha barakeeyo ikhlaas allah na siiyo cadowgeenna allah ha jebiyo umaradeenna allah noo barakeeyo umaradeenna allah noo barakeeyo ilaahay tawfiiqda ha haleeshiye sawaabka allah ha haleeshiye annagana kuwii samci iyo daaca bix- daaca bixi allah naga dhigo wajazaakum allahu khayran wabillahi tawfiiq xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dowlad diini ah waxay u qabataa xubnaha iyada ka tirsan iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanada ay ka taliso
xildhibaanada cusub ee bedeli doona kuwa hadda jira ayaa lagu tilmaamay inay noqon doonaan kuwa ugu badan ee lasoo doorto ee loo dilo doorashada dhacaysa maxamed daahir cali sow ayaa warkan inoo soo diyaariya halkana ka soo jeedinaya brofeysar yaxye caamir oo aalaaba ka hadla arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaa wax adag ku tilmaamay in la hirgeliyo qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb saddex ee ku wajahnaa doorashooyinka ay qorshaynayso dowladda federaalka wakhtiga u haray baarlamaanka iyo kan madaxweynaha oo aad u yar ayuu sheegay inaanan lagu qaban karin hanaanka doorasho ee la isla meel dhigay dhuusamareeb saddex oo uu ku tilmaamay inay ku hareeraysan yihiin duruufo amni odayaashii soo xulay dowladda farmaajo oo in badan oo ka mid ah la dilay kuwo kalena ay isaga carareen dalka ayuu yaxye caamir isweydiiyey cidda damaanad qaadaysa ammaanka dadka soo xulaya baarlamaanka kan xiga baarlamaan oo isna iska duca qabaaho ilaa ogaa isna waa noo joogaaho waxiisu ay iska yihiin muddada ii dheerey iyo bay i socdeen hadda dil wira toban sana lagu daraayo hadda fiiri waktiga baarlamaanka u dhiman iyo waktiga u dhiman doorashada madaxweyne waa ku xigtaa baarlamaanka muhiimsan asaas soo horeeya ma laga gaarsiin karaa duruufaha jirta dhuusamareeb baa lagu soo shiray gobolaa qaar ka baxeen wadanka oo dhan doorashada hal maalin ay ka dhacaya la yiri af gobol kasta afar meel suuragal ma taha ku hadda matalan ururo diidan shabaabaa joogta wadanka odayaasho hore aaween konton konton oday sooma codeynin yaa ka nool hal qaxa iyo hala dilo soo maha saddex boqoliyo kow odayoo kalemaa dila haddana iyada lafteeda waa wareer kale haddii amar soo saaro ilaa odaga tagi waa dilaynaa see la yeelaa ilaa wax hal maalin waaye lagama qeyb horta waa inay nabadgelyo ma kuu muuqataa nabadgelyo ay ku dhici karto waan rabnaa inay dhacdo laakiin nabadgelyo baarlamaan noocaas uu ku dhici karo kolleyba duldulaalo badan waa yeelana waktiga hadda muuqda ee baarlamaan laba boqol iyo todobaatan shana lagu soo dooranaa la leeyahay iyo timeka noo dhiman iyo modalitiga hadda wax loo dooraa nagu cusub ila wax hore haddayihiin sida abadan one man one vodan la yaabanayn too kaleo waxaa timiday one man one vodka waana laka dhaafay marka inaan dhacin marka hore waa loo jeeda mid kalaa timiday intaasoo daldaloole leedahay dadku waa ku cusub tahay shaki badan yaxye caamir waxa uu carabka ku dhuftay in xildhibaanada soo socda ay noqon doonaan kuwa ugu badan ee la dilo isagoo taasina sababeeyey doorashadan doorashada sida ii muuqata xildhibaanada ugu badan ee lasoo doortay ay ku dhiman doonaan naqane waxaana dilaya isla qabiilkooda marka midaa mid kaxooga asaa xaq lahay isla qabiilka is dilaya marka oo round of year xildhibaanada lasoo doorto iyaga dhexdooda boos kala dil boos kala dilashada oo kala jiri jirtay meelaha suuqyada ah boosaa la kala dilinaya xildhibaannimo taas shaki shaki weyn aan ka qaba cabsi aan ka qaba cadaaladda ay u dhici doonto si kastaba xaalku ha aatee shirkii dhuusamareeb saddex oo maamulada puntland iyo jubbaland ay qaadaceen wixii ka soo baxay ayaa qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in kursi kasta ay doortaan saddex boqol iyo kow afar deegaan doorasho inay ka dhacdo maamul goboleed kasta iyo inay isku mar dhacdo doorashada waxaa shirkaasi sidoo kale la isla gartay inaysan xilligan suuragal ahayn doorasho qof iyo cod a sixirka ayaa aada ugu badanaya somalilan kaasoo loo adeegsado dhaca xarumaha ganacsiga iyo kufsiga haweenka arrintan ayaa lagu soo qaatay silsiladda ummaduhu waa dhaqan oo aan ku eegeyno akhlaaq xumida ku soo korortay waddanka waxaana soo jeedinaya cabdifataax الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة
dhaqanxumooyinka ku soo kordhay gobollada waqooyi waxaa ka mid a sixirka oo la tilmaamayo inay keeneen qoysaska itoobiyaanka ah ee halkaa deggan iyo hay-ado reer galbeed ahi magaalooyinka ugu badan ee laga dareemayo waxyeelooyinka sixirka waxaa ka mid ah hargeysa iyo burco inta badan waxaa sixirka loo adeegsadaa afduubka haweenka si loo kufsado iyagoon waxba ogeyn afduubashada carruur dheecaano laga qaato jirkooda ama xubno lagala baxo iyo sidoo kale dhaca goobaha ganacsiga mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada burco ayaa ka warramaya dhibaatooyinka uu sababay sixirku burco o dhamme waxay sheegaysaa in ka badan soddon ama afartan dukaan iyo meheradood rag baa jira badanoo istoogtay rag badan baa jira badanoo ka horreeyey xuseen maxamed nuuxoo isdeldelay rag badan baa jira guryahoodii dab un lagu shidayo uu ku gubanayo warku way wada og yihiin reer burco marka ay saas tahay waxa waxaa wadaana waxa weeyaan waxaan diinta islaamka ahayn dadka saaxiriinta ah oo ay markii hore dhibaatadoodu ku koobnayd inay wax dhacaan amaba ay kufsadaan ah ayaa waayihii dambe ku darsaday inay dil geystaan maadaama ay waayeen cid tallaabo ka qaada kani waa mid ka mid ah ehelka qof sixir lagu khaarajiyey waxaa nagu dhacay laba dil oo dadka noocaasaannu ka soo sheekayn doonnaa ay noo geysteen waa dad dadka sirxaya oo maalkooda shubanaya qofkana intay diiqad geliyaan ugu hanjabaya waxaa haddaanad soo shubin naftaannu kaa qabanayna marxuun la yidhaahdo xuseen maxamed nuux ayay ku isticmaaleen falsafadda noocaas ee jinkaa la adeegsanayo waanu u dhintay maalkii iyo naftii albeerka weynu haystay shan iyo muddo ilaa saddex iyo toban sannood ah intaa lacagtaa way ka gurayeen raxmo cabdi maxamuud waa qof haweenay ah oo lagu sixray hargeysa kadibna la kaxaystay waxay sheekada ku bilaabantay markii hore gurigayaan joogay dhar bayn maydhay dabeetana way timiday waxay gu tiri anigoo saa fadhiya halkaa iga taabato igu tidhi habar yar waxaan ahay masaakiinad baahan marka maxaad igu caawin kartaa kabacdigeedna waxaan kuhi cid waynoo waalidi ma joogto markaasaan kuri cunta bay gu tira nooc wax cunto oo la cuno guriga mu yaallaa maya baan kuui kumaanaan samaysan saaka guriga quraac ka bacdigeedna waxay gu tiri waxaan kuui beriis qayrin haddaan ku siiyo ka waran waa caadiyay gu tiri haye waan siiyey sufur baan usoo dara waan u dhiibay kadibna dharkii iyo wixii baan u guray waxaba garanguda wakhtigiiba waxaan garan waayey gooraaliyo gooran bedelmay dharkii iyo wixii anoo u guray oo waxaan kajawaan ugu guray anigoona xijaab aan xidhay qoyan ana raacay kadibna noohaaka taagnid noohadii baanu wada raacnay anigii iyadii iyo afarnin iyo xabad kale oo naaga marka kadibna israacnay guribay geeyeen gurigii markay geeyeenna albaab qol ka mida furay albaabkii qolkii bayna fadhisiiyeen qolkana waxaa jooga laba hablood oo kaanulana ku xidhan yahay kadibna ana way fadhisiiyeen dhiiggana wayga qaadeen irbadna way igu mudeen kadibna waan tagnay markaan tagnay waxaan maxaa meel bay nagu dejiyeen marka halkaan kaalintaa ina gaafeena koornaha ka bacdigeedna waan ka baxsaday xaafad baan ka galay xaafadiiba dabeetana anigana ay garaatay aan dee isku sheegay kadibna xaafadii baan sidii ku joogay xaafadeedana igu timiday
فساد دمار لا لا لا لا فساد
sixirka ayaa waxa kale oo adeegsada hay-adaha carruurta ka miirta dheecaanada ama xubnaha kala baxa jirkooda kani waa wiil yar oo ay ka kaxaysteen xaafad ka mid ah magaalada hargeysa anoo madarasada ku sii socda ayaa waxaan ka gudbay waddadeennan xabaalaha tagta waddadeennan intaanan tanina warancadde gaadhima labada waddo dhexdooda ayaan arkay gaadhi ka soo cararay gaadhiguna waa laangaruusal madow dabeetana dib baan eegay waxaan is idhi gaadhigu gaadhigiibaan dhinac waddada sidii wax raacayo kale iska dhigay dabeetana gaadhigii baan arkay haddana inuu xaggayga usoo yaro socdo gaadhigii baan is idhi bal yaanu ku jiidhinoo waan istaagay deer ilaahay alna waan iska foorarsaday dee waxaan islaa waa gaadhi ku dhaafaya dabeetana gaadhigiibaa ninbaa gacanta kasoo riday intay gaadhigiibay istaajiyeen ninkiibaa gacanta sidaasoo wax qoyanoo saasoo kale iga mariyay dhinacaa midig gaadhigii baan sidii caadi ugu wada jeestay dabeetana gaadhigiiba wixiibu wixii oo kale hadee igu seeriyo qoyanoo qarmuun laakiin oo een, kulul gaadhigiibuu nin ka soo degay ninkii markuu ka soo degay anigiibaa gaadhigii u wadeertoo koray gaadhigii markaan koray baa markii kitaabkii gacanteeda saa looga saaray layidhi gaadhiga albaabka ar- albaabkuu ninkii qac- qab ka soo siiyey kii degay kii kalena ee, la leeyay ga- kitaabka ka qaaday gacanta kitaabkayga saa uga baxay ayaa miyir igu dambeysay dabeetana waxaan ku soo kacay iyadoo mishiin halkan igaga rakibay wax yaroo tuumba moodid iyo mishiin qalab weyn oo kalaa oo saa sida korontada isoo dhufanaya dabeetana dabeetana wuxuu yidhi waan soo sidii wax hurdo ka soo gaco kala noqday dabeetana wuxuu igu yidhi sariirtan kor inta garay dharkii way iga wada bixiyeen markaa garan yaroo igu dhejisan oo fiinaha baan xidhanay garankii buu igu yidhi bixiyo garankii baan bixiyey sariir baa lay saaray xalqada saddexaad ee silsiladda ummaduhu waa dhaqan ah oo aan caawa ku soo gudbinayno barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaa waxa ay soo bandhigaysaa macluumaadyo xasaasi ah oo ku saabsan duulaanada dhaqan noocooda ugu xun ee lagu soo qaaday gobollada waqooyi galbeed الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة بالحب والوفاق حياتنا كريمة شعب بلا أخلاق مصيبة جسيمة فانظر إلى الآفاق والحالة الأليمة إذا فشى النفاق والغش والنميمة والبخل والشقاق والجور والظليمة
war ku saabsan dadka deegaanka ceelasha biyaha oo tuugo dharaarca dadka dhacaya ka cabanaya ayaa idinkuu soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa toban dal oo uusan gaarin cudurka korona hase yeeshee saamayn ku yeeshay dhaqaalahooda xilli uu cudurka korona siibay waddamo badan oo caalamka ah haddana waxaa jira toban dal oo yaryar uusan gaarin cudurka kuwaas oo ay yar tahay dadka garanaya dalalkan ayaa kale ah bawula jusur marshel mikronisiya nawuru kiribati jusur sulaymaan tufalaw samowa fanuwato iyo tonja inkastoo uusan gaarin cudurka haddana wuxuu saameyn ku yeeshay dhaqaalahooda si la mid ah dowladaha uu ku dhacay cudurka tusaale ahaan dalka bawula oo afartan boqolkiiba ku tirsanaa dakhliga ka soo gala dalxiiska ayaa la kulmay khasaare aad u weyn kadib markii la xiray hotelka ugu weyn ee ku yaalla waddankaasi waddanka jusur marshal ayaa ka hor cudurka korona dakhliga soo geli jiray lagu sheegay toddobaatan iyo shan ilaa siddeetan iyo siddeed boqolkiiba wixii ka dambeeyey xiritaanka xuduudaha waxaa hoos u dhacday tiradaas oo gaartay saddex ilaa shan boqolkiiba sidoo kale waddankan oo caan ku ah dhoofinta kalluunka ayaa hoos ugu dhacay konton boqolkiiba sida lagu sheegay warbixin soo baxday waddanka fanuwaato oo dhaca qaaradda aasiya ayaa isna wax soo saarkiisa hoos ugu dhacay toban boqolkiiba taasoo ka dhigan hoos u dhicii ugu ballaarnaa ee soo wajahay waddankaas tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii isku soo wada duuba cudurka korona ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay waddamo badan oo waaweyn kuwaasoo intooda badan ku yaalla yurubta intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أختمها مصليا على النبي الهاشمي
halka warkan dhegaystayaal loo idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan bulshada deegaanka ceelasha biyaha ayaa ka cabanaya tuugo deegaanka ku soo batay oo dadka dharaarcad dhacaya waa kan maxamed ismaaciil burcad dhac iyo boob u geysanaysa dadweynaha ayaa ku soo badanaysa deegaanka ceelasha biyaha oo dhaca inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye dadka deegaanka ayaa ka cabanaya kooxaha nayd oo habeen iyo maalin oo dhaca joogto noqday mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in mar walba ay dhici jireen falalkan balse waayahan ay aad u soo bateen waxaan ka cabanaynaa een, waayahan dambe ceelasha biyaha een, waxaa farabahan ku haayo een, burcad burcadaas oo qaarkood ee intooda badan ku hubeysay een, hubka noocyadiisa kala duwan sida aa ka hayo jistooladaha sidoo kale waxaa jiro burcad een, tooreeyo ku hubeysan oo dadka deegaanka dhibaato fara badan ku haaya warkii hore waa jirtay laakiin marmar bay ahaan jirtay laakiin labadii subuuc saddexdii subuuc ee u dambeysay xoog ayay soo yeelatay waxaa jirta mararka qaar in maalinta cad goob ganacsi la imaado kadibna een, gebi ahaantiis la dhacaba iyadoo qoraxda ay soo jeedo maalin cad ay tahay isbuuska ceelasha meesha ugu birmaysan suuq oo shaarica oo ummada dhan ganacsatada yaryar iyo waaweyn intaba ganacsiga ay ku leeyihiin ayaa maalin cad la dhacaya xaafadaha sidoo kale dhalinyarada moobeelada waa laga furanayaa marka deegaanka walahi waxaa ka jiro dhibaato fara badan oo tuugada kusoo badatay ceelasha biyaha sidoo kale wuxuu sheegay in toddobaad ka hore ay dileen nin da-ah kadib markii uu diiday inoo siiyo wax uu watay waxaa jirta do isbuuc ka hora in yani qof laisku dayay in la dhaco oo nin odaya oo miskiina toorey uu la baxay kadibna madaxa laga toogtay in la dhaco markuu diiday dhacayo dhibaataynta bulshada waxaa kaalinta ugu weyn ka ciyaaraya ciidamada dowladda federaalka sida ay dadka qaar sheegaan ceelasha oo keliya maahane waa meel walba ay dowladda federaalka iyo shisheeyaha joogaan ayay dhibaatooyinkani ka jiraan maxamed ismaaciil aad ayuu u mahadsan yahay warkii aad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda alfurqaanna waa inaga intaa